bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alih wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii sagaalaad ee kitaabkii suwar min xayaati saaxaaba dhinac kale waa dersigii labaad ee taariikh nololeedka saxaabiga la yidhaahdo cumayr ibnu wahab aljumaxi safxada afariyo soddonaad iqhtanama waxaa ka faa-iideystay safwaan ibnu umaya ninka la yidhaah baa wuxuu ka faa-iideystay kalaama cumayr ibnu wahab cumayr ibnu wahab hadalkiisa ayuu ka faa-iideystay walam yasha ma uusan doonin an yufawita inuu isdhaafiyo ama ay dhaafto haadihi lfursatu fursadan uu helay fursadan buu helayba oo ku xidhan xoolo nin nabiga soo dilo oo waxoogaa daynana laga bixiyo caruurtana loo kafaalo qaado intaasaan heli karaabuu yidhi ikhtanama horay ayuu uga faa-iideystay ikhtinaamku waa sidaas wuu haniimaystay weeye ikhtanama wuu ka faa-iideystay safwaan ibnu umaya kalaam ibnu cumayr kalaama cumayr ibnu wahb ayuu ka faa-iideystay walam yasha mana uusan doonin an yufawita inuu iska khasaariyo oo isdhaafiyo ay dhaafto haadihi lfursatu fursadani faltafata wuxuu milicsaday safwaan ilayhi cumayr buu milicsaday wa qaale wuxuu yidhi yaa cumayru cumayrow ijcal yeel daynaka daynta adiga lagu leeyahay kullahu dhammaantiba calaya dushayda wax alla wixii dayn lagu leeyahay ii sheeg anaa bixinaya fa ana aniga aqdiihi kaa bixinaya ama kaa gudaya canka adiga mahmaa balaqa inkasta uu la ekaadaba inkasta uu la ekaado anaa bixinaya taas waa xaggii dayntii wa amaa ciyaaluka caruurtaada iyo ubadkaaga fa adumuhum waxaan ku biirinayaaba ilaa ciyaali ciyaalkayga ayaan ku biirin ciyaalkaygaan u dumi waan ku biirin iyagay la mid yihiin maa imtadat bi intiiba ay jirto bi aniga iyo wa bihim caruurtaadaba alxayaatu nolol intiiba anigu aan noolahay caruurtaaduna ay nool yihiin caruurtayda unbay la mid yihiin aniga ayaa korinaya midda kalena hadda waan kuu sheegay wa inna fii maali aniga hantidaydana waxaa ku sugan min alkathrati badnaan ay uu badan yahay xolahaygu maa yasacuhum wax ku filan oo weliba kasoo hadhadhaya jamiican dhammaantood oo wayakfulu u kafaalo qaadaya lahum iyaga alcaysha araqiid nolol raaxa leh oo barwaaqo ah fa qaala cumayr wuxuu yidhi idan mar hadday saas tahayd oo dayntiina aada bixin caruurtaydiina adigu aad kafaalo qaadi uktum qari oo cidna hau sheegin xadiidanaa sheekadeennan haadaa oo kan ah walaa tutlic calayhi ha ogeysiinin oo yuusan daalacanin axadan cidna ha ogeysiinin fa qaala safaan wuxuu ku yidhi laka adiga daaka daalika waxa aad codsatay oo in arrintan la qariyo ah adaa iska leh waan kaa yeelay micnihiyuu ka wadaa qaama cumayr marka wuu kacay min almasjidi masjidka ayuu isaga kacayba wa niiraanu lxiqdi nacaybshaha dabkiisuna tata-ajaju ay hurayso oy halcayso fii fu-aadihi wadnihiisa iyo qalbigiisa iyo maankiisa calaa muxamedin nabigeena sala allahu caleyhi wasalama nacaybshaha uu u qabo watafiqa wuxuu bilaabay ama gudagalay yuciddu inuu diyaariyo alcuddata diyaargarowga liinfaadi maa shay sidii uu u fulin lahaa ama u meelmarin lahaa waxaasoo casama calayhi uu go-aansaday wixii uu go-aansaday ee xumaa oo ah in nabiga lasoo dilo meelmarintiisa ayuu isu diyaariyey maxaa jira famaa kaana muusan ahayn cumayr yakhshaa kii ka cabsanaya irtiyaaba axadin cidina inay ka shakido fii safarihi safarkiisa daalika sababtuna maxay tahay lianna dawil asra dadka maxaabiista ah ee muslimiintu beder ku qabteen ama ku qabsadeen dadkooda dawi saa iska dhe dadkooda aabbuu noqon karaa walaal buu noqon karaa was- dadka dadkooda uun nin walba dadkiis lianna dawi l asraa maxaabiista dadkoodii oo min alqurashiyiina quraysh ka mid a kaanuu waxay ahaayeen yataradaduuna kuwii ku laalaabta calaa yathrib magaalada madiina ayay ku laalaaban jireen oo aadi jireen sacyan iyaga oo daba socda waraa'a iftidaa'i asraahum maxaabiista muslimiintu ay ka hayaan inay soo furtaan iyagoo arrintaa ka shaqaynaya ayay magaalada madiine aadi jireen marka cumayr ibnu wahab wuxuu iska dhigayaa uu nin u socdo wiilkiisii maxbuuska ahaa ee wahab la dhihi jiray laakiin xumaan kale ayaa ku jirta amara wuxuu amray cumayr ibnu wahab bisayfihi sayftiisii ayuu amray fa shuxida waa la soofeeyey soofeynta waa la yaqaanaa marka birta si fiican bir kale inta loogu waxeeyo si ay u xiirto way xiiri baa la yidhaaha wa suqiya summan waabay ama mariidna waa la dhexgeliyey oo hadday dhaawac yar ay gaadhsiiso dhiiggaaga hadday gaadho suntii ay dhiigga gasho ay qofka u disho wa suqiya waxaa la waraabiyey oo la dhexgeliyey summan sun ama mariid ama waabay waa isdiyaariya wadacaa marka biraaxilatihi gaadiidkiisii ayuu u yeedho yidhi hala ii keeno fa uciddat waa loo diyaariyey waa loo henseeyey waxaa loo saaray koorihii iyo sahaydii wa qudimat lahu waa loo keenay famtataca wuxuu ku fadhiistay matnaha dhabarkeeda dhabarkeeda ayuu koray matnigu waa dahrigeeda famtatacana rakiba rakiba dahraha famtataca wuxuu koray matnahaa duudkeeda ama dhabarkeeda wa yamama wuxuu u jeediyey wejhahu wejigiisana shatra almadiinati xagga magaalada madiine ayuu u jeediyey wa mil-u burdayhi labadiisa go go-a hoose iyo ka hoose inta u dhexaysa cina jirhkiisa oo idilna uu ka buuxo addaqiinatu nacaybsho nacaybsho iyo colaad iyo washaru shar isagoo dhan oo shar dhaansan ah labadiisa burdayhi labadiisa go' waaye inta udhexaysa maxaa udhexeeya labadiisa go' dadkiisa waxaa udhexeeya jirhkiisa oo idil jirhkiisa oo dhan baa waxaa ka buuxay nacaybsho oo nabiga nacab yahay falamaa marka hadda saas weeye balaqa wuxuu gaadhay cumayrun cumayr almadiinata magaalada madiine ayuu soo gaadhay intuu sii socday wax hadda micno lahor dhacay ma jirin wa madaa wuu socday naxwa almasjid masjidkii nabiga xaggiisa ayuu aaday yuriidu isaga oo doonaya rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam falamaa markii hadaa uu noqday aysaara qariiban meel u dhow min baabihi masjidka albaabkiisa meel u dhow markuu soo gaadhay anaakha wuxuu fadhiisiiyey ama tu-iyey raaxilatahu gaadiidkiisii wa nasala canha wuuna iskaga soo degay uu ka soo degay intaas waa xaggiisa haddana u imow dhinac kale kaana wuxuu ahaa cumar ibnu khadaab radi allahu tacaala canhu wuxuu ahaa idaaka markaas uu ka soo degaya ninka cumayr ibnu wahab aljumaxi intuu yimid uu masjidka hortiisa fadhiisiiyey awrkiisii gaadiidkiisii uu ka soo degay isagoo seeftiisa wata cumar wuxuu ahaa marka idaaka markaas jaalisan mid fadhiya maca bacdi asaxaabati saxaabada qaarkood ayuu la fadhiyey xaguu fadhiyey qariiban meel u dhow min baabi ilmasjidi masaajidka albaabkiisa laga soo galo meel u dhow ayuu fadhiyey maxay qabanayeen hawsha hayeen maxay ahayd yatadaakaruuna waxay isxusuusinayeen badran dagaalkii beder sheeko kaloo la haya ma jirto maalmahaas qurayshna sheeko kale ma hayso muslimiintana sheeko kale ma hayaan iyo dunida oo idilba iyo wamaa wixii khallafathu wara'ahaa dagaalkii beder gadaasheeda ay uga tagtay dagaalkii markuu dhammaaday waxay gadaasheeda uga tagtayoo min min asraa qurayshin quraysh maxaabiisteedii iyo wa qatlaahum raggoodii la laaye toddobaatan la dilay iyo toddobaatan maxbuus ahaan loo soo qabsaday oo wayastaciiduuna ay kusoo ceshanayaan w kusoo ceshanayaan isticaada yastaciiduuna ay kusoo ceshanayaan suwara butuulaati lmuslimiina muslimiinta geesinimadoodii geesinimadoodii geesinimadaas muuqaaladeedii ayay kusoo ceshanayeen muslimiintii muslimiintaasoo min almuhaajiriina walansaari ah wayadkuruuna waxay haddana sheegayeen oo isxusuusinayeen maa wixii akramahumullahu alla uu ku maamuusay uu ku karaameeyey oo min annasri guul ah iyo wamaa araahum wuxuu alla tusiyey fii caduwihim cadowgooda uu ka tusiyey oo min annakaayati jab ah min annakaayati jab ah oo dhaawac iyo dhimasho iyo carar iyo jab ah iyo wal khidlaani iyo hoog ah hooggii ku dhacay iyagoo arrintaa ka sheekaynayuu ninkana soo degay faxaanad waxaa dhacday min cumara cumar xaggiisa waxaa ka dhacday iltifaatatun maaragtay eegmo wuxunbuu saa u yarha eegay sheekadii unbuu dhinaca saa u fiiriyo u eegay fara-a wuxuu arko ishiisu ku dhacday cumayr ibnu wahab oo yanzilu kasoo degaya ma kasoo dhaadhacaya can raaxilatihi gaadiidkiisii oo wayamdi u sii socda markuu kasoo degayba toos u aaday naxwa almasjidi masjidka xaggiisa usii socda mutawashixan sayfahu isagoo seeftiisiina garwaaxsan fahabba wuu booday cumar madcuuran isagoo argagaxsan ninkan wuxuu u socday oo sharka ayuunba yuu gartay ilaahay subxaana wa tacaala sayidina cumar wuxuu siiyey firaaso uu ku garto waxa waxyi isaga ma lahayn laakiin oo waxyi dee nabi unbaa loo waxyoodaa laakiin wuxuu lahaa firaaso wax la yidhaahdo oo oo qofkan wuxuu soo wato uu ka garanayo wuu soo gartay wuu gartay inuu ninkani shar u socdo wa qaala wuxuu yihi haada alkalbu aygan oo caduwullaahi cadowgii ilaahay cumaar ibnu wahab weeye haadaakani haada alkalbu aygani caduwullaahi weeye waa cadowgii ilaahay cumaar ibnu wahab intaasuu yidhi waxaa kaluu yidhi wallaahi baan ku dhaartee maa jaa muusan imanin ilaa lisharin xumaan maahana wax kale uma iman kan xumaan buu sidaa qad alabba wuxuu ku soo diray uu ku soo kiciyey ninkani almushrikiina mushrikiintu calaynaa annaga nagu soo kiciyey ninkii muslimiinta nagu soo mushrikiinta nagu soo diri jiray ee nagu soo qudiyey waa isaga fii makkata maka taas waa mid waxaa kaluu ah wakaana wuxuu ahaa caynan basaas yuu lahum qorayshu ahaa calayna annaga ayuuna basaasi jiray qubayla badrin dagaalkii beder ka hor oo inagay siirada kusoo aragnay dagaalkii beder habeenkii habeenkii labada ciidan ciidan waliba inuu wuxuu ku dadaalayay xogta helo ciidanka kale xogta ciidanka kale inuu helo xogta marka waxaa laga ugu muhiimsan ciidanka tiradiisa iyo hubka uu haysto marka muslimiintu waxay ogaadeen inay nimankani hays tiradoodu inay tahay kun iyo sagaal boqol inta u dhaxaysa nabigaana sidaa yidhi maxaa jira waxay qabteen wiilal u shaqaynayay oo la socday ciidanka ciidanka qoraysh wiilo la socday oo soo dhaamayey yay qabteen muslimiintu marka ciidankay weydiiyeen war ciidanka waa imise waa ciidankee ma ciidankii makaa mar waxay dhaheen maya annagu ciidanka aan kan aan la soconnaay waa ciidankii maka ka yimid markaasay garaacayeen muslimiintu rasuulkuna salaad buu ku jiray markaa markay yidhaahdaan waryahe ciidankii abu sufyaan ma aha miyaa kii abu sufyaan iyo safarkii ma aha haa hadday yidhaahdaanna weydaynayaan maxaa jira watawaduuna ana hayra daati shawkati takuunu lakum waa isagoo alla leeyahay maxaa jira waxay jeclaayeen ta awoodda yar oo safarkii alaabta siday ee abu abu sufyaan ee shaam ka yimid ee madiine u socday maya shaam ka yimid ee maka u socday kaa inay helaan bay rabeen rasuulku markuu salaadii ka baxay wiilashiibuu u yeedhay asxaabtana wuxuu ku yidhi markay runta idin sheegaanna waa tumaysaan markay been idin sheegaanna waa daynaysaan nimankani maka ciidanka maka weeye wuxuu weydiiyey nimanku tiradooda waa imisa ma naqaan bay dheheen waa ciidan badan uun marka su-aal kaleu weydiiyo si kheyr mubaashira si dadban iyuu u weydiiyo wuxuu yidhi imise neef oo geelay qashaan maalintii waxaa la yidhi maalinna toban maalinna sagaal dhaqana waxaa ahaan jirtay neef geelihi ilaa boqol nin yuu deeqaa boqol nin ayaa cuna neef geela hilibkii marka rasuulku wuxuu yidhi ama waa sagaal boqol iyo kun bay u dhexeeyaan sidii bayna ahayd mushrikiinta naftooda waxay ku dadaalayeen ciidamada muslimiintu inteebay la egyihiin arrintaana waxaa loo xilsaaray cumayr bin wahab aljumaxigan aan ka hadlayno saaxiibka asxaabigan hadda aan ka hadlayno yaa loo xilsaaray faraskiisuu qaatay wuu ku soo wareegay muslimiinta kusoo wareegay saasuu usoo wareejiyey nin waxaa khatar ah haddana waadigii beder yuu hoos u qaaday wuxuu soo waayey ciidan kale oo gurmadahoo soo socda iyo wax meel ugu dhuumanaya iyo midna masoo ma soo helin wuu soo noqday warbixin buu bixiyey wuxuu yidhi nimankaasi waa saddex boqol ama wax yar bay ka badan yihiin saddexda boqol ama wax yar bay ka yaryihiin laakiin saddex boqol iska dheh saddexdaa boqol wuxuu yidhi wax ciidan ahoo ka dambeeya ma jiraan wuxuu yidhi laakiin wuxuu yidhi wuxuu ku yidhi wuxuu yidhi ra-aytu lbalaaya ra-aytu albalaaya taxmilu lmanaaya nawaadixa yathrib taxmilu lmowta annaaqic waan soo aragnay yani waxaan o dhan siirada ayaan kusoo aragnay aan ku celinayna un waxaan soo arkay buu yihi balaayadii oo sida geeri balaayadana waan sheegno carabtu waxay dhihi jireen qofku markuu dhinto wuxuu u baahan yahay neef uu aakharo ku yimaado waxa weeyaan malaha qaarka rumaysan baciga bacigana way diidi jireenoo nolol dambe ma jirta ay dhihi jireen waxaana waxaa bedelay ninkii la dhihi jiray ninkii shirkiga ka keenay ibnu luxay yaa yaa waxaas bedelay laakiin ka hor diinta nebi ibraahim iyo ismaaciil iyo haysteenoo in laysu soo bixinayo yay rumaysnaayeen marka fatradaa hore ay rumaysnaayeenba waxay dhihi jireen qofku markuu aakhiro imanayo wuxuu u baahan yahay gaadiid markaasaa qofku markuu dhinto qabrigiisa hal lagu xidhay ilaa ay ka dhimato hashaasuu aakhiro ku imanayaabaa la dhihi jiray hashaasaa marka waxaa la dhihi jiray baliya ama balaaya hashaasaa la dhihi jiray inagu balaayanu idhaahna balaayo laakiin balaayada uun dhibaataynu u naqaana maahane meeshay meeshay ka timid ma naqaano meeshay ka timidna waa halkaas maadaama wax badan oo dhaqankeenna ah dhaqanka soomaalida uu ku salaysan yahay islaamka iyo carabta iyo xaggaas balaayadu halkaasay ka timid waxaan arkay buu idhi balaayo geeri xambaarsan baan arkay nimankaas wuxuu yidhi waa saddex boqol oo nin oo meel dambe ay u cararaan iyo midna aan haysanin saddex in intooda la egun bay naga dilayaan buu yidhi hadday saddex haddaan dhammayno iyagoon saddexdooda boqol dilo iyaguna ay saddex boqol inaga dilaan noloshu maxaa qiimahay leedahay go-aankeeda gaadha marka tuu cumar leeyahay wa kaana caynan calayna wa kaana wuxuu ahaa caynan basaas yuu lahum mushrikiinta u ahaa calaynaa anagunana basaasiya qubayla badrin dagaalka beder ka hor arrintaas hadda aan sheegnay ayuu u jeedaa uma markaa kadib qaale wuxuu yihi sayidina cumar lijulasaaihi nimankii la fadhiyay ay sheekaysanayeen asxaabta ah wuxuu ku yidhi umduu war socda socda socda ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahay taga rasuulka ilaahay oo ku jira masjidka u taga masaajidka hala galo wa kuunuu ahaada xowlahu hareerihiisa isku soo gadaama rasuulka waxdaruu digtoonaada oo waxaad ka digtoonaataa an yaqdura an yuqdara bihi dheh ama an yaqdira bihi inuu gaado uu gaadmo u dila haada alkhabiidu midkan qurunka ah almaakiru ee sharta iyo makriga badan inuu si gaadmo iyo khayaana u dila rasuulka digtoonaada oo indhihiinu ha furnaadeen intaa markuu yidhuhu ciidan diray isagoo oo rasuulku u tegay marka uma markaa kadib baadara wuu degdegay cumaru sayidina cumar ila nabiyi nabiga caleyhi salaatu wasalaam ayuu u degdegay wa qaala wuxuu ku yidhi yaa rasuulalahi rasuulka inuu go-aan inuu qaato ma rabo inuu la qaatona mahade rasuulkii baa jooga laakiin waa in loo soo sheego khatartana loo soo sheego wa qaala wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi rasuul allow haadaa kani caduwullaahi hadda bannaankuu weli joogaa haadaa kani caduwullaahi cadowgii ilaahay weeyo cumayr ibnu wahab ahaa qad jaa-a wuu yimid mutawashixan sayfahu isagoo seeftiisa garwaxsan ayuu yimid wamaa adunuhna u malayn maayo ilaa yuriidu sharan xumaan inuu doonayo maahana inuu khayr doonayo uma malaynayo faqaala wuxuu yidhi nabigu caleyhi salaatu wasalaam adkhilhu calaya ii soo geli soo geli marka fa aqbala wuxuu ku jeestay alfaaruuqu sayidina cumar calaa cumayr ibni wahab ayuu xaggiisa aaday wa akhada wuxuu ku dhegay bitalaabiibihi kulleetiga ayuu ku dhegay kulleetigaan idhahnaa kulleetiga ayuu ku dhegay wa tawaqa wuxuu ku mirjiyey uu qoortiisa ku qabtay cunuqahu qoortiisa bixamaalati sayfihi seeftii uu watay sidadeedii seeftu waxay leedahay sido marka garabka la gashado sidadeedii ayuu qoortiisa saa ugu qabtay wamadaa bihi wuxuu u geeyey naxwi rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam isaga oo aan waxba qaban karin oo seeftii iyo seeftiisii dhannaydba qoortiisa xadhigeedii uu saa ugu hayo halkaas kuleetigan uu ku dhegan yahay ayuu rasuulka u geliyey falamaa markii ra-a uu arkay annabiyu nabigu caleyhi salaatu wasalaam hu ninkii ahaa cumayr ibnu hab markuu arkay oo calaa haadihi alxaala arrintan ku sugan oo sayidina cumar intuu halkaa kuleetiga ku dhegan yahay seeftiisiina ku mirjiyey qaala rasuulku wuxuu ku yidhi licumar atliqhu iska sii daa yaa cumaru cumarow iska sii daa fa atlaqahu wuu sii daayey uma qaala rasuulku wuxuu lahu wuxuu ku yidhi uma qaala wuxuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalama lahu cumar wuxuu ku yidhi istaakhir canhu dib uga joogso dib uga joogso waxba fa ta'ahara dib buu uga joogsaday sayidina cumar canhu cumayr ibnu wahab radia allahu tacaala canhu isna dib buu uga jeegsaday uma markaa kadib tawajaha wuxuu hadalka u jeediyey rasuulka waaye tawajaha wuxuu rasuulku u jeestay ilaa cumayr ibni wahab ayuu rasuulku u jeestay wa qaala wuxuu ku yidhi udnu soo dhowow yaa cumayru cumayrow soo dhowow fadanaa wuu soo dhowaaday rasuulku u soo dhowaaday wa qaala wuxuu yidhi ancim sabaaxan subax wanaagsan subaxdaadu ha wanaagsanaato wahiya taxiyatu lcarabi waxay ahayd salaanta carabta fi ljaahiliyati islaamka ka hor fa qaala rasuulullaahi rasuulka ilaahay baa wuxuu ku yidhi laqad akramana allaahu alla subxaanahu wa tacaala wuxuu nagu karaameeyey bitaxiyatin salaan oo khayrin ka wanaag badan min taxiyatika adiga salaantaada yaa cumayro cumayrow laqad akramana allaahu alla wuxuu nagu karaameeyey bisalaami assalaamu calaykum wahuwa salaamtaasina taxiyatu ahli ljanna dadka jannada salaanta isku salaamaan waayo fa qaala cumayr wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartaye maa anta ma tihid bibaciidin mid ka fog can taxiyatinaa salaanteeda waxba kama foga wa innaka adigu bihaa salaantan hadda aad sheegayso la xadiidu cahdin waad ku cusub tahay adigaba hadda shalay taayadunbaa incam sabaaxan taayadunbaad dhihi jirtay tan hadda aad sheegayso way kugu cusub tahay yani asalku taayadii weeye saasuu ka wadaa wallaahi baan ku dhaartay maa anta ma tihid bibaciidin mid ka fog cin taxiyatina annaga salaantayada wa innaka adigu bihaa salaantan hadda aad sheegaysa taada taada alla xadiidu cahdin waqtigeedu wuu kugu dhow yahay fa qaala rasuulu marka rasuulku taawo iska waxba kama jawaabin wax laga jawaabamaho laguma murmin hadalkaa laga aaday murtidaa laga aaday iyo danta fa qaala wuxuu ku yidhi lahu cumayr alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalam ama calayhi salaatu wasalaam wamaa muxuu yahay alladii arrintaasoo jaa-a bika ku keenay yaa cumayru cumayrow cumayrow halkan maxaad u timid danta aada leedahay maxay tahay qaala wuxuu yidhi ji'tu waxaan u imid arju aniga oo rajo ka qaba fakaaka haada al asiiri maxbuuskan kada sidii laga soo furan lahaa oo lagu xorayn lahaa alladii kaasoo fii aydiikum gacantiin gacmihiina ku jira ood haysataan ee fa axsinuu wanaag ii sameeya ilaya aniga fiihi ninkaas daraaddi xoola ma haystay buu ka wadaa maaragtay hal ay siiyo fa axsinuuda sidaas wey fa axsinuu samafal iyo wanaag ii sameeya ilaya aniga fiihi ay fii fakaakihi xorayntiis qaala rasuulku wuxuu yidhi bal ninkan u kaadiya famaa baalu sayfi seefta maxay tahay arrinteedu alladii seeftaasoo fii cunuqika aada qoorta ku sidata maxay tahay nin baabad u socotaa ergaa tahay miskiin eh maxay tahay hubka aada sidatana qaala wuxuu yidhi qabaxaha allaahu min suyuufin seefo oo dhanba maaragtay inkaariya ku dhacdo qabaxaha allaahu min suyuufin tan aan wata iyo seef oo dhanba inkaare ha ku dhacdo wahal aqnat cannaa miyay wax noo tartay shay-an yowma badrin maalintii bader miyay saafi wax noo tartayba qaala rasuulku wuxuu ku yidhi isdiqni run ii sheeg warka iska daaya run ii sheeg maa muxuu yahay arrintii alladii arrintaasoo ji'ta lahu aada u timid yaa cumayro cumayrow arrinta aada u timid ii sheeg hadda tan aada ii sheegayso weli run maadeegasha arrintaa run iiga sheeg qaala wuxuu yidhi maa ji'tu uma imanin ilaa lidaalika arrintaa hadda sheegay oo wiilkayga sidii ma lagu soo furan lahaa wiilkan adiga haysaanee wahaba ee maxbuuska ah ee lagu qabtay dagaalkii beder wax kaloon u socda ma jiro qaala rasuulku wuxuu yidhi bal taa aad sheegayso waxba kama jiraan waaye baltu waa sidaas midda aad leedahay wiilkaan u imid wax kama jiraan weeye arrintaad u timid waa tan qacadta waad fadhiisatay anta adiga wa safwaan ibnu umaya iyo ninka safwaan ibnu umaya la yidhaahba waxaad fadhiisateen cinda alxijri kacbada hadhqodaalkeeda iyo sinta miyaad fadhiisateen dhinaceeda fatadaakartumaa waxaad isxasuusiseen asxaaba alqaliibi ceeltiiriga nimankii lagu qoray lagu riday yah oo min sarca qurayshin quraysh raggeedii la laaye yaad isxasuusiseen uma qulta waxaad tidhi lowlaa daynun haddaysan jiri lahayn dayn calaya aniga la igu leeyahay iyo wa ciyaalun ciyaar yeel yarahoo cindii agtayda ah oon ka yaabay inay iga dayacmaan la kharajtu waan bixi lahaa xataa aqtula muxamadan ilaa aan muxamed ka dilo ama si aan muxamed u dilo fataxamala waxaa kaa xambaaray laka adiga safwaan ibnu umaya daynaka dayntaadii inuu bixiyo waxaa xambaaray oo qaatay oo kaa kafaalo qaaday safwaan ibnu umaya iyo wa ciyaalaka ciyaalkaagiina wuu kafaalo qaaday calaa an taqtulanii inaad i disho wallaahu allana xaa'ilun baynii baynaka wa bayna daalika wallaahu alleh xaa'ilun kii aan ayna isu imanayn ay kala dhex galaan waay xaailka waxaa la dhaha laba shay oo ay wax kala dhex galaan marka ilaahay dhexdooda ma gelaye waxa weeyaan arrintaas ma helaysid waay arrintaas ma gaadhaysid wallaahu alleh xaa-ilun baynii iyo wa baynaka aniga iyo adiga alla ayaa ina kala kaxaynaya oo arrintaas ma helaysid weeye arrintaas aniga aad idila aan dilo eed u socoto ma helaysid maxaa jira ilaahay baan ogolayn fa duhila wuu amakaagay cumayrun cumayr wuu amakaagay laxdatan ilbiriqsiba afku kala qaaday wuu yaabay duhuulka waxaa la yidhaha markii aada yaraha intaad yaabto ood amakaagto aada waxbaba kala garan weydo uma markuu waxoogaa maqnaa maa labitha maba sii joogin an qaala inuu yidhi ashhadu waxaan markhaati ka ahay oon qiri annaka adigu la rasuulullaahi inaad rasuulka ilaahay tahay yaan qirayaa buui uma ardafa wuxuu ku daray intaas intaa wuxuu raaciyey ama ku daray uu sii raaciyey ardafa wuxuu sii raaciyey yaquulu isagoo leh laqad dhab ahaantii kunnaa waxaanu ahan yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahay u bilhad maxamedow dambe ma dhahay rasuulallaahi waxaanu ahayn nukadibuka kuwa kugu beeniya oo kunidhaan been baad ka sheegi bimaa wixii kunta aad ahay ta'tiinaa kii noo yimaada bi noola yimaada bihi oo min khabari samaa'i warka cirka kaaga imanaya ama samada kaaga imanaya oo waxyiga ah warka waxyiga ee cirka kaaga imanaya aad leedahay qur-aan baa lagu soo dejiyay ayaan beenin jirnay iyo wamaa yanzulu calayka waxa kugu soo degaya oo min alwaxyi waxyiga ah kaasaan beenin jireen laakina hase ahaatee khabari aniga warkayga maca safwaan ibni umaya aniga safwaan ibni umaya wixiina dhex maray khabari aniga warkayga maca safwaan ibni umaya na dhex maray lam yaclam bihi lam yaclam bihi samaau may lam yaclam bihi axadun cidina maysan ogeyn ilaa ana aniga iyo wahuwa isaga maahan waxaan ku heshiinay inaana ruuxna u sheegin ruuxnanana ma maqlaynin marka waa uun laguu sheegay buu yidhi ilaahay baa marka inaad nabi tahay meeshaasaan ka ogahay ayaan ka soo ogaaday buui wa wallaahi baan ku dhaartee buuhi laqad ayqantu waxaan yaqiinsaday oon hubaa annahu sha'nee maa ataaka bihi warkaas kuuma keenin warkaas aniga iyo umayana dhex maray safaan ibn umayana dhex maray ila allaahu alla maahane inaan cid kale kuu keenin falxamdu mahad waxaa iska leh lilaahi alla ayaa mahad iska leh iyo ammaan alladii allahaasoo saaqanii isoo kaxeeyey isagu ilayka adiga ii kaa soo kaxeeya sawqan kaxayn gadaal liyahdiyanii ila alislaami suu islaamka iigu hanuuniyo uma shahida wuxuu qiray an laa ilaaha ila allah alla maahana inaan ilaah kale jirin wa anna muxamadan rasuulullah muxamedna inuu rasuulka ilaahay yahay wa aslama wuu islaamay faqaala calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu ku yidhi liasxaabihi asxaabtiisa wuxuu ku yidhi faqihuu bara akhaakum walaalkiin fii diinihi diintiisa bara wa callimuuhu lqur'aana qur'aankana bara wa adliquu asiirahu maxbuuskiisana usii daaya darsigana intaas ayaan ku daynaynaa wsal allah wslm calaa sayidina muxamedi wcala alihi wasaxbihi wslm